بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة مسألة أفراد waxay ku saabsan tahay fii dammi axadihimaa labadoodii mid ka mid ah in loo dumo ay adahab waalfidati ayay ula jeedaaha ila al aakhari midka kale loo dumo ayay ku saabsan tahay almasalatu araabicatu masalada afaraad fii dammi axadihimaa labadoodii midka midkooda udumitaantiis udumitaankiisii dhexdiisay ku saabsan tahay damiirkii ayaa meeshii loo celinayo rabo inuu kuu sheego aldahabi waalfida axadihimaa damiirkaasi ayuu raba inuu kuu sheego meeshii loo celinayo fii dammi axadihimaa labadoodii mid ka mid ah udumitaankiisii dhexdiisay ku saabsan tahay masaladani aldahabi waalfidati ay ula jeedaaha ila alaakhari midka kale loo dumo waxaa soo sheegay musanifka raxmatullahi calayh dahabka iyo nisaabkiisii iyo fidadii nisaabkeeda mid kasta gaarkiis markiiuu yahay labadoodii haddii midka midkii mid kasta gaar ahaantiisii nisaabkii aan gaarsiisnayn in laisku dumo oo laisku daro si ay u gaaraan nisaabkiima la samayn karaa ama lama samayn karo masridaasuu raba inuu ka hadlo dahabka waan soo ogaanay meesha nisaabkiisu yahay fidadana waan soo ogaanay meesha nisaabkiisu yahay miqdaarulwaajibina waan soo ogaanay soo ma ayib qofkaani dahabkiisii ma gaarsiisna nisaabkii fidadiisina ma gaarsiisna nisaabkii laakiin haddii laisku daro waxaa laga yaabaa in nisaabkii uu gaaro ma dhici kartaa labadii mid ka mid a nisaabkooda inuu gaaro dhici karta ma dhici kartaa marka in laisku daro masaladaasuu raba inuu ka hadlo waa lasu khilaafsan yahay laba qoolaa ku jirta culamada qaar waxay leeyihiin waa lasku dum waa laisku dumayaa oo waa laisku daraa labadoodii markii laisku daro meeshii nisaabkiisii marka la gaaro sidii fidadoo kale haddii nisaabkiisii gaaro fidadii oo ayaa laga bixinaya nisaabkeeda loo xisaabayaa ayay leeyihiin haddii aan gaarin labada markii laisku daro aan gaarinna markaasi wax ma laha haddii gaarana waa laga sakaynayaa nisaabkiisii meeshas gaaro ay leeyihiin culamada qaarna maya saas ma aha ilaahay wuxuu sheegay ama rasuulkiisuu sheegay mid kasta nisaabkiisii laakiin iyadoo laisku daray nisaabkoodii lama haayo mid kasta nisaabuu u dejiyey laakiin labadoodii mid kasta mid kasta nisaabkiis haddii gaari waayo wax laguma laha qofki in laisku daro marka meel lagu sheegay malahay leeyihiin mid kasta gaarkiis ayaa loo sameynayaa sidaasaana xoog badana raajixsan insha allah laiskuma daro laa yudamu buu leeyahay musanifka looma dumaayo axaduhumaa dahabkii iyo fidadii midkooda ila alaakhari midki kale looma dumaayo xaggiisii waayo maalfarqu bayn alaakhari waalaakhiri aakhari mid kale waay nooco kale waay aakhirina kan kii aakhirkii shaygan aakhirkiisii waa hada nooco kale waay laa yudamu looma dumo axaduhumaa dahabkii ifidadii mid ka mid ah ila alaakhari midka kale looma dumo xaggiisii waay fii ikmaali nisaabi nisaabkii kaamilitaankiisii dartiisii dhexda looguma dumaayo waay fii ikmaali nisaabi nisaabkii dhamaystirkiisii dhexdeeda looguma dumo cala alqowli qoolkii markii la qabto qoolkii araajixi xooga badan waayo raajaxsan alqowl araajix waxaan ka fahmaynaa inuu khilaaf jiro waayo maxaa yeelay liannahumaa labadaasi liannahumaa labadaasi jinsaani waa laba jinso ajnaasta markii soo tirinaynay jinsi gaara laga tiriyay sooma mid kastaba waaya liannahumaa labadaasi jinsaani waa laba jinso mukhtalifaani kala duwan falam yudama looma dumo axaduhumaa midkoodii ila alaakhari midka kale looma dumaayo sida kal ibili geeli oo kale iyo walbaqari lo-di labadaasi geeli ma gaaraay nisaabkii lo-diina ma gaarayso nisaabkii bal ha laisku daro oo labadoodii markii laisku daro nisaabkii ha gaaraane ma la dhihi karaa maya sidaasoo kale uu leeyahay iyo washaciiri qamadigi iyo walqumxi burkii waay waayahay shaciiri shaciirtii iyo walqumxi burkii shaciir culamada qaar waxay leeyihiin naftirkiisa waa burka waay qumxigana waa daqiiq ayib shaciir laakiin ma aha culimada qaar waxay leeyihiin shaciir qamadi ma ahane waa nooc qamadi u eg laakiin aan ahayn waay nooc gaar ah ay leeyihiin si kastaba ha ahaatee washaciiri iyo shaciiri washaciiri wa ka shaciiri wa shaciirkii oo kale iyo walqumxi qumxigii oo kale burkii oo kale labadaas maxay kala yihiin laba jinsi waay mid kasta gaarkiisa ayaa looga rabaa zako mooyaane laiskuma daro sidaas oo ujeeda maca ana almaqsuuda ayadoo lala qabo ulajeedka oo minhaa ashyaadaasi lasoo sheegay waaxidun inuu hal yahay lala qabo maqsuudkeed muxuu yahay hal halka maxaa waaye oo mid kastoo zake laga rabaa gaarkiisii mid kasta ee zake ayaa ayaa laga rabaa gaarkiisa looga rabaa mid kasta waa loo qasday kana waa laga rabaa zake kana waa laga rabaa he maadaama dhammaantooda laga raba halaisku daro haddana ha laga bixiyo haddii nisaab isku gaaraan halaisku kabkabo si nisaab isku gaaraan lama dhihin lama dhahayo waaya maca ana almaqsuuda ulajeedka ayadoo lala qabo minhaa ashyaadaasi loola qasdaayo waaxidun hal unu yahay wa huwa maqsuudku waxaa waaye atanmiyatu ziyaadiin waayo oo filmaali filibli dheh geli dhexdiisii iyo walbaqari lo-daba iyo walquutu raashin waayo oo fi quudasho waayo oo fi shaciiri shaciir dhexdiis ahaaday iyo walqumxi qumaxa dhexdiis ahaaday qumaxa iyo shaciirka maxaa laga rabaa cunitaan soo ma waa la quudana kuwa kalena waa la qudana laakiin maxaa laga wadaa in la ziyaadiyo oo bataan oo kobcaana la raba soo ma sidaasaa ku gaarayaan waliqowli iyo waliqowlihi allah hadalkiisii ama nebiga hadalkiisa u daliila sala allahu calayh waala alihi wasalam walaysa ma aha fii maa kii dhexdiisii duuna khamsi awaaqin oo qiido oo shan ah ka hooseeyo sadaqatun waayo sadaqa ma aha walaysa sadaqatun isimkeeda sadaqa waayo walaysa walaysa sadaqatun sadaqa ma laha fii maa kii dhexdiisii duuna khamsi awaaqin awqiido oo shan ah ka hooseeyo waay shan awqiidood ka hooseeyo waa soo marnay halkii uqiinay masay u dhigantaa arbacuuna dirhama wayalzamu waxaa la ku laasimayaa min alqowli qowlkii xaggiisii bidami axadihimaa ilal aakhari looduma fii ikmaali nisaabi hee qowlkii uu qabay waxaa ka laazimayaa wujuubu zakaati fii aqala min khamsi awaaqi min alfidati buu leeyahay saha haddii la yidhaahdo qoolka oo qabo ama culimmada ay qabaan in mid kasta midka kale ayaa loo duma la yidhaahdo ay dhaheen qoolkaasi markii la qabto waxaa ku laasima ah e in mid kasto asagoo aan gaarsiisnayn nisaab zake laga bixiyo ayaa ka dhalanaysa saas nisax maaha xadiiska muxuu tusinaya kan wixii shan awqidood ka yar in zake aan lahayn soo maha keligeeda loo fidlo waay fidluu tilmaamaya awqiyaad fidlo haddii marba aan gaarsiisnaan shan awqiyo zake laguma laha wax kale ha lagu darona ma dhihin nabiga alay sala slam keligeeda uga hadlay dahabkana cishriina mithqaalan keligooda uga hadlay soo ma ha laisku daro lama dhihin marka qoolkaani waa laisku dara dhahay haddii la qabto fidladii ayadoo shan awqiidood ka yar nisaabkeeda aan gaarin in zake laga bixiyo dahabkiina asagoo nisaabkiisa aan gaarin zake laga bixiyo oo waajib waa la dhaho saasaa kaa dhalanaysa saasna sax maaha waa laga raajaxsanya ulajeedaa wayalzamu dheh waxaa ka laazimaya min alqowli qowlkii xaggiisii bidami axadihimaa labadoodii mid ka mida in loo dumaayo ila alaakhari loo dumaayo fii ikmaali nisaabi nisaabki kaamilitaankiis dartiis loogu dumaayo hee waxaa ka laazimaya wujuubu zakaati yalzamu faacilkeeda wujuubu zakaati zake waajibnimadeeda ka laasimaysa fii aqala wax ka yar min khamsi awaaqin shan uuqidood oo min alfidati ah idaa kaana haddii uu yahay cindahu cinda almaaliki waay maaliki agdiisii agtiisii maa kii hadduu yahay yakmulu asaga ama yukamilu asaga ku dhimaystirayo bihi maaga min adahabi wuxuu haystaa wax yar oo dahab ah iyo wax yar oo fida ah dahabkan yar haddii ash meesha u taalo labadoodana ma gaarsiisna nisaab dahabkii hee waa ku daray waa ku kamilaya fidadii haddii uu dhaho saasaa marka nisaabkii ku gaarayaan inuu dhaho oo kale waybe laakiin saasi waxii iyadoo aan gaarin meesha alla ugu talagalay wax lagu waajibiyey ayaa ka dhalanaysa sidaa daraaddeed waa laga fiican yahay waay wayashmalu waa shamlinayaa alxadiidu xadiidkan maa kii ayuu shamlinayaa idaa kaana haddii uu yahay cindahu maaligii agtiisii min adahabi dahabka xaggiisii maa kii haddii uu yahay yukamilu qofka ku dhimaystirayo maaliga bihi maaga khamsa awaaqin way shan ooqidood ku dhimaystirayo waay aw laa ama inuusan oolin agtiisii wax ku dhimaystirayo labadu way soo galayaan ama agtiisii wax dahab ah oo ku dhimaystirayo uuqi ha taalaan ama yasan oolin labadaba way soo galaysaa oo ee mid kasto gaarkiisa waxa looga rabaa mooyaane in laisku daro ma aha ha waay wa calaa haadaa marka kan korkiisii markii aan qabano oo warkan korkiisi markii aan qabano idaa kaana hadduu ahaado cindahu qofkii agtiisii casharata casharatu danaaniira toban danaaniir wa miyatu dirhamin wa calaa haadaa ke xadiidka waay wa calaa haadaa xadiidkan dushiisii haddii lagu dhiso wa bina'an calaa haadaa xadiidkan dushiisa markii lagu dhiso masalada idaa kaana haddii uu yahay cindahu cinda almaaliki agtiisii casharatu danaaniira toban shilin oo danaaniir ah wa miyatu dirhamin iyo boqol dirham toban danaaniir ma gaaraysaa nisaab nisaabu dahabi ma gaaraysaa maya labaatan ay hayday maxaa ka dhiman toban waay wa miyatu dirhamin boqol dirhamni ma gaaraysaa maxaa ka dhiman boqol dirham kale waa isku daraa marka haddigu dhaho ma laga yeelay xadiidka markii la qabto maya maya maxaa dhacay mid kasta gaarkiisa looga rabe wax shan oogidood ka yara ziko laguma laha falaa zakaata caleyh ma jeeda zake ma laha maxaa yeelay lianna dahaba dahabka yuzakaa waa la zakaynayaa waxdow keligiisa alu ahaaday wakadalika alfida fidadana keligeeda ayaa la zakaynaya mid kasta gaarkiisa loo zakaynaya mooyaane laiskumu daro fido haddaad leedahay gaarkeedii haddii nisaab gaarto dahabkana gaarkiisii sida ariga gaarkiisii lo-da gaarkeedii geela gaarkiisii waay saas waay laskuma daro almasأlaة الkhaamisaةu masalada shanaad fii zakaati اlxuliyi xuladii ziinadii zakadeeda dhexdeed ay ku saabsan tahay almasأlaة اlkhaamisa masalada shanaad waxay ku saabsan tahay fii zakaati اlxuliyi quruxdii iyo ziinadii zakadeeda dhexdeeda ay ku saabsan tahay qofkii uu qaato dahab isku qurxin isku ziinay isku ziinayo isku qurxiyo darteed u qaato zake ma lagu leeyahay mise laguma lahaa taasaa rabaa inuu ka hadlo taasuu rabaa inuu ka hadlo ama ha ahaado qofku isku ziinaynaya qof loo sharciyeeya in isku ziinayo ama ha ahaado qof aan loo sharciyeynin ha ahaadee see waaye maku waajibaysa zakadii masadee masaladaasuu ka hadlaya insha allah laa khilaafa wax khilaaf ah bayna ahli lcilmi kuma sugna ahlucilmiga dhexdoodii khilaaf kuma sugna fii wujuubi azakaati zakada waajibnimadeedii fi lxuliyi xuliyadii dhexdeeda ay ku waajibto ziinadii dhexdeeda ay ku waajibto ziinadaasoo almucaddi loo diyaariyey lilidikhaari keed keedsasho in meel la dhigt la dhigto oo iska yaalo wax lasuu qurxinaayo haddii meel iska yaalaan oo dahab ah meel iska dhigo meeshaas ay iska yaalayaan dahabkii ko looga talagalay in lasu qurxiyo dahab midna waa wax laisku ziineyo lasu qurxiyo soo maha midka dumarka xirinayan oo kale waa dahab lasu qurxinaayo looga talagalay in lasu qurxiyo laakiin haddii keed ahaa meel iska yaalo adan aan xirinaynin meeshaas iska oolo hee inuu khilaa deke lagu leeyahay ku waajibto khilaafka ma taagna culamada dhexdeeda waa isku waafaqsan yihiin iyo walkiraa-i ijaarasho ijaarasho darteed ayaa hee loo soo iibsay mas loo samaystay dadka laga ijaarayaa maa maalmaha munaasabaadka iyo carooska iyo waxyaabaha la midka ah ayaa ijaarinaysa ama qofkaas markaasa ijaarinaya dadaa lebeesinayaan imis maalmood inta maalmoodaa soo qabaysa intaan lacaga laga rabaa ijaar waay ijaara loo qaadanayaa way banaan tahay way banaan tahay laakiin sake in lagu leeyahay khilaafka ma taagna ku dhaha walkiraa-i ijaarasho waay keed laga dhigto o ijaarasho loo samaysto labadaba inay ku waajibto khilaafka ma jiro wa fil xuliyi iyo zinadii dhexdeedana khilaafka ma taagna inay waajib ku tahay zakada xulidaasoo almuxarami la xarimay ziine la xarimayna in zako ku waajibayso culimada waa isku waafaqsan yihin khilaafka ma taagna ziine la xarimay maxa laga wadaa asigaa tusaaleyna ka rajuli ninkii oo kale yatakhidu samaysanayo khaataman fargilo min dahabin waay dahabka haggiisii ka ahaadee ninkii ayaa maanta wuxuu samaystay fargilo xagee ka samaystay dahab inuu ku samaysto ma u banaan tahay maya adidoo haaran ka ah inuu samaysto haddii haddana ka samaysto haddii gaaraya nisaab maxaa laga rabaa sika waa laga rabaa waajib waay ayadoo xaaram ah labashisidiisa inuu xirto ummadaanu heer dukuurteedii waa laga xaramay inaasteedina waa loo xalaalayay asaga xaaji ma aha hee ziino ku rabaa waa isu qurxinaya uu leeyahay xuliy waay wax isku qurxinaya waay laakiin xaaji hadday keensato taas xaaraan ma ah markaasi sida qofkii hee sanka ka go-ay dahab inuu sankiisi ku ku dhejiisado oo ku samaysto waa bannaan tahay sidii carfaja qisadiisiisoo nabiga alayh sala slam u fasaxay carfaja sanka markii laga gooyey wuxuu loo waxaa ku samaystay fido fidadii waa soo shiirtay waa dhibsaday dadkina way dhibsadeen nebiga uu tagay markii rasulka alloo san yeelaa dahab ma ku samaystan haka waa loo fasaxay dahaba san qurux le looga soo sameeyey waa loogu rakabay waa loogu rakibay waa u banaanayd ama qofka ilkihii oo dhan waa ka hoobanayaan ma istaagan ilaa bidahabi in lagu tolo mooyaane waa bannaan tahay saas ayadan xaaran ma aha wixii daruuriyaad ah saas gaarkeedii waay laakiin ninkan waaba isu qurxin u leeyahay waxa asaga u baahan yahay ma aha maxaa rabaa noqona markaasi kaasaga laga hadlaa haddii sake gaaro waa laga rabaa sakadiisii ayib muxarama kan rajuli rajulkii oo kale waa yatakhidu samaysanayo khaataman fargilo min dahabin dahab haggiisii ka ahaaday oo amase imraa almara dheh aw ilmara kalmarati waay aw ilmarati aw kalmarati naagtii oo kale waay ee tatakhidu ayadana samaysanayso xuliyan qurux ziino waay xuliyan hee xuli iyo ziino samaysanayso xulidaasoo sunica dee waaba loo fasaxay dumarka maxaa haaram u yihiin meeshaani si gaar ahaaneed waay ayadoo markii hore halaal u adan mar haaraan ka noqonay dahabka naftarkiisi inay xidhato xaaraanka ayaa jirta naarta naftarkeed goorma surooyinkan oo kale xuridaasoo sunia la sameeyey calaa suurati xayawaanin xayawaan suuradiisii lagu sameeyey dahabkii inay xidhato dumarka waa loo fasahay soo maha laakiin dahabkii maanta waxaa loo sameeyeyba ri oo kale nafgeela oo kale suuradiisi waay dahab yar waay laakiin waxaa lagu sameeyey sidii sawirkii xayawaankii oo kale ama sadar dadeed sawirkii dadka oo kale waay dahabkii waa dahab laakiin waa naqshadda lagu sameeyey maxay tahay naqshadii haahe xoolihii oo kale xaywaankii wuxuu og yahay geel wuxuu og yahay lo wuxuu og yahay ari wuxuu og yahay nyaaw wuxuu og yahay waxay lamidka xaywaan way soo ma dahabka asal ahaantiisa ayada maxay u hayde xalaal laakiin suuraddan asagoo le inay xidhato waa ka xaaran hadday xidhatona zakadii waa lagu leeyahay ayadana ayadoo xaaraam ah inay xidhato haddana zakadii haddana zakadii waa lagu waa lagu leeyahay oo amase fiihi xuligii dhexdiisa waxaa ahaaday suuratu xayawaanin way xayawaan dhexdiisa maxay ku kala duwan yihiin kan hore asaga dhanaa dhammaantiisa waxaa lagu sameeyey calaa suurati xayawaanin laakiin kanna way ku dhex jirtaa asiga intiisi kale maaha laakiin meel ka mid ayaa waxaa ku sawaran tahay suuratu xayawaan ma banaana sida dharka oo kale waay ma banaan sida dharka suura xayawaan suuradiisi nool dhar leh in la xirto ma banaana dharka asagoo asalkiisi dadka loo xalaal yeelay haddana suuraddaas hadii lay ma banaan yahay maya ma banaana ma banaana funaanaha ahaato ma buumaha ahaado amase ma qamiis ahaadee mase nooc kasta ahaadee dhar oo sawir leh in la xirto xayawaan ma banaan waa xaaraam waa xaaraam faras iyo bahal iyo kulligood ma banaan qaarkood dad baba u sawiran soo maaha fanaanadiisi wax ku sawiranba dadba ma banaan waa xaaraam dembi waay waa xaaraam xaaraana la besan tahay ayib idan saas oo kale waay ama alxuliyu xuladii ziinidii almucaddu loo diyaariyey lilisticmaali isticmaal dartiisii loo diyaariyey isticmaalkaasoo almubaaxi la banneeyey iyo walcaariyati caariyo iyo qofkii inuu la caariyeeyo darteeda loo sameeyey faasaxiixu sida xooga badan min qowlay ahlilcilmi ahlucilmiga qowlkoodii xaggiisii ka xoog u xoog badan wujuubu zakaati way fiihi xuligaas dhexdiisii haddii laakiin bannaan yahay wixii la banneeyey ah isticmaalkiisii bannaan yahay in caariyo qofkii meel u baahan la caariyeeyo u baaxan darteed u samaysto kaasi waa lasu khilaafsanya laakiin sida xooga badan ayadana inay ku waajibto zakada fiihdi waay wadaalika arrinkaasina kan dembe ah inay ugu waajibtaan alimaakii dartiisii wayeeli imaan doono kow cumuumu nusuusi nusuusta caamnimadeeda ayaa daliil u ah nusuustaasoo alwaaridatii soo aroortay fii wujuubi zakaati zakada waajibnimadeeda dhexdeed ku soo aroortay fi dahabi dahabkii walfida dahab iyo fida wujuubkiina ee nusuustii kusoo aroortay zakada inay ku waajibto ayaa soo galeen adin maadaama dahab uu yahay hee waa laga rabaa haddii nisaab gaar waay wahada kana alcumuumu cumuumkan an yashmalu waa shamlinaya alxuliya xuliyigii iyo wagayrahu hayr alxuliyi labadaba haddiiba dahab ay yihiin ama fida ay yihiin hadday gaaraan xuligaasi nisaabkii waa soo galayaa labo maa kii ayaa u daliila rawaahu ahlu sunani ahlu sunan wariyeen maa xadiida u daliila macnaha maada waa xadiida loola jeedaa maa xadiida u daliila rawaahu wariyeen hu xadiidka ahlu sunani sunanta dadkeedii waay can camri bni shucaybin xaggiisa ka wariyeen ahlu sunan yaa waay ya ahlu sunan yaa waay ya lixa lixa afaraye abu daawuud nisaa'i tirmidi nawowi maanad ibnu maaja can camrin xaggiisa ay ka wariyeen ibni shucaybin shucayb wiilkiisii ah can abiihi aabihiis aggiisa ka warinaya can jadihi jadkiisa aggiisa ka warinaya jadkan yaa waay hal huwa jadu shucayb am jabdu camrin jadu he jadu camrina adaa laga rabaa berikan silsiladiisina waa silsila xasana daatiitiisina waa xasana waay ana mra'ata nak ayaa atad u timaaday ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayhi wacala alihi wasalama rasuulka xaggiisii wa macahaa walaal macahaa maca almar'ati naagta macaheedana ibnatun gabarh ay tahay gabadhaasoo laha ayada u sugnaatay ee dhashay wa fii yadi ibnatihaa gabadheeda gacanteeda dhexdeedana masakataani laba jijimood ay yihiin jijan ma taqaanaa maxaa waay jijan waxyaabaha gacanta dumarka gashadaan khalidataani ad adag oo waaweyn oo min dahabin dahab xaggiisa ka ahaadeen fa qaala markaasa wuxuu dhahay nebiga calayhi salaatu wasalaam atu'addiina ma bixinaysaa zakaata haadaa kan sakadiisii ma dhiibaysaa ma bixinaysaa uu dhahay jijimahan oo gabadhaan gacmaheeda ku jiraan zake kama ma ka bixinaysaa saasuu weydiiyey qaalad waxay dhahay laa maya qaalana wuxuu dhahay ayasuruki maku farax gelinayaa an yusawiraki allaahu ilaahay in kuga jijimeeyo bihimaa ay bibedelihimaa labadan bedelkoodii si waarayn laba jijimood min naari naar xaggeedii waayo maku faraxaysaa in labadan jijimood bedelkeeda allaaha hee laba jijimood aakhara naar ah gacmaha kuu geliyo ma jeceshahay waay ma ku farxaysaa maya haye ogow haddaba haddi ad zaka aan ka bixinayna waa kanzi soo ma kanzi waay waa la isku ciqaaba waa la isku cadaabaya halis waa iska ilaaliyalana marka maxay ahaayeen labadaasi jijimood dahab oo xulihii soo ma laisu qurxinaya waay ayasuruki an yusawiraki allah ay an yusaw an yusaw wiraki illah sah ayasuru faacilkeeda la iska rabaa aye deg kaas ninkaas u dambe dad ayasuruki maku farax gelinayaa an yusawiraki allaahu alla in kuugu jijimeeyo bihimaa labadan jijimood beddelkooda siwaarayni laba jijimood oo min naari naar xaggeeda ka ahaadeen ma jeceshahay ama maku farax gelina warka arrinkaasi an yusawiraka yusawirahu ficil mudaaric waybe ficil mudaaric ma faacil noqona ya meesha la sugo lago laga laga soo dhalaalina miya ha an wamaa dakhalat fi taawiili mazarin hee faacilu yasuro laga dhiga soo maa waayahay saxiix xasanta fakhalacat hiya gabadhee masnaagtii way siibtay humaa labadii jijimood ayaa siibtay wa alqad way tuurtay humaa labadii hee jijimood ila nabiyi nebiga xaggiisa u tuurtay sala allahu alayh waala alihi wasalama bes way dhahdee hadday saas martahay waaba sadaqaystay bay dhah waa ka tagtay وهذا كان الحديث حديث كان نصا ونص واي في الموضوع موضوعان حديثي نص كو آه. موضوعه إن حليدا زكي لغا بحينايو وكو عديهايو مد عد واي نص ومد كو عد واي في الموضوع موضوع قديسي ولو حديث كان شاهد ليه في الصحيح في الصحيح صحيح الحديثي شاهد كليه وغيره بقى ayib masaladaasi culamadu waa su khilaafsan yihiin masaladaani laakiin nusuus cumuumaadka haddaba musanifka meeshaan u keenay adiladan oo kale ayaa xooga badan warcana ku jira in laiska bixiyo dumarka haddii dahabka adayg ayaga isku ziinaynayaan oo isku qurxinayaan nasaab markii uu gaaro inay iska bixiyaan ay laga rabaa saddex oo adiladeedii ayuu sheegayaa dahabka iska banaan oo quruxda lasu qurxinaayo zakin in laga bixinayo waay iyo walianna hada kana alqowla qolka ah axwad waay mid hee xalaal meerasho badan waay wa abra'u waa mid ber ahaansho badan waay lidimati dimada qofka nafsadiisii saas ayaa u ber ahaansho badan waaye liqowlihi yaa u daliila nabiga hadalkiisii sal lay slam dac ka takniyaho ma wixii yuriibu huwa maaga shaka gelinaya ka adi waaye yariibu bifatilyaa iyo yuriibu labadaba waa la sheegay waa la wariyey dac ka tag maakii oo yariibu shaka gelinayo ka adiga waay yariibu faacilka gelonina maaga waay huwa damiir mustatir maada loo celina ilaa maakii xaggiisii u bax laa yuriibuka aan ku shaka gelinaynin xalaashi waa iska caddahay wixii shaka galo iskaga tag wixii aan shaka aan ka soo galaynin xaggeed ubad u bax waay maxaa laga wada saas haddii dahabkii aad zake aan ka bixin waa laga shakina ilahay inuu kuu ciqaabo waa dhici kartaa sooma shake sooma ka baxa oo bixi haddii bixidani ciqaabma kusoo gaara maya waa sadaqo waa baxsatay mar walbo naftaadii waa bari noqotay waay almasalatu saadisatu masalada lixaad fi zakaati curuudi tijaara badacadii ee ganacsigii badacadiisii zakadiisay ku saabsan tahay sidaa soo marnay curuudu tijaara zakadeedii waa laisu khilaafsan yahay culimada qaar waxay leeyihiin laguma lahaa zako daliil ku cadna lama haayo asalna qofka ma muslimka maalkiisii waa xaaram albaraa'at lasliya waxa la yidhahda ay marsiiyeen oo qof allaala qofkii qofkan xoolihiisii zako waa ku waajib dhahay waxaa laga rabaa daliil daliil ku cadna lama haayo ganacsigii ee badacadiisii wax zaka lagu leeyahay ma laha wixii isaga sadaqaysana isaga sadaqaysto meesha la maraay dheheen culimada qaar waxay leeyihin maya waa laga bixinaya curuudu tijaara waxaana loo daliishanaya cumuumaadka adilada ganacsiga badacadana waa maal maal adiladeedana sigaa keeni doona musanifka meeshaan qaar ka mid ah culimada qaarna bal waxay dhaheen waa ijmaac in curuudu tijaara laga bixinayo zakahee ku waajibayso waa ijmaac dadkan dhahayaan kuma waajibto hortoodii ijmaac gundumay alijmaac wuxuu dhahaye qabla alikhtilaaf uu ahaa ijmaca waxaa gundumay qabla alikhtilaaf khilaafkan hortiisa ijmaca gundumay khilaafkan waxaa soo bilaabay hee aldaahiriya culamaau daahiriya ayaa soo bilowday dhaheen hortooda ijmac dhacay sidaa daraadee ijmacasa la socon ayaa soconaya ay dhaheen laakiin ijmacgaasi nocma waa laisku haystaa idan wuxuu noqonayaa marka ama ijmac ama qowluljumhuur sidaasaana sawaabku dhow in la bixiyo qofka masaakiintana xaggeedii la siiyo qofkana dimadiisii beri noqoto ayaa ayaa fiican alcuruudu curuud waxaa waaye jamcu cardin waaye cardin ayaa la jamciyey curuuda lagu jamciyey iyo jamcu cardin wa carad waay cardin bisukuuni raa'iyo wa caradin bifati raa sidaas waa soo aroortay wa huwa cardigana maa kii waaye acadda u diyaariyey hu maaga almuslimu qofka muslimka ah litijaarati ganacsi waay iyo gadgadiin tijaara gadgadiin waay waa la gadgadina sooma waa la gadaa waa la soo gadaa waa la sii gadaa waa la soo gadaa waa la bedela waa la soo gadaa waa la gadaa waa gadgadiin idan inta laga gada xagga la geena waa la gadaa tijaara waa gadgadiin waa ganacsi min ayi sinfin nooc kasta oo kaana ahaadaba nooc kasta ahaadaba wixii qofkan ugu diyaar oo u diyaariyey qofka muslimka u diyaariyay inuu ganacsi ku sameeyo oo dhan way nooc kasta ahaado wixii markii hore zake laga bixinayo iyo wixii markii hore zake aan laga bixinayn wax kasta ha ahaadaan ahaadaane sidaas oo la jeedaa hadda haddii waxaan asalkoodii dekaan aan lagu rabin haddii laakiin ganacsi ka dartiisa u sameeyo e oo dekiin lo looga yeeshanayo waay looga yeeshanayo waay min ayi sinfin sinfo kasta xaggiisii oo kaana ahaadaba wahuwa cardiga acamu amwaali zakaati ma jeeda zakaada xoolaheedii kan uga caamsan isaga waaye wahuwa cardigaasi axa- acamu amwaali zakaati zakaadii amwaashoodii amwaashaasi kan uga caamsan waaye wa ashmalihaa kan ugu shamlis badan waay oo ugu kulminayo wa ashmalihaa kan ugu shamlis badan waay ugu kulminayo waay wa sumiya waxaa lagu magaabay bidaalika kaasa lagu magaabay oo cardiga ah maxaa loogu magaabay liannahu cardigaasi laa yastaqiru ma sugnaanayo maadaama qofkaan asiga agtiisaan ku sugnaanaynin weligiisii agtiisaan u awlaynin oo soo gaday haddana sii gudbinayo maxaa lagu magaabay cardi waayo bandhigid waa kuu soo bambaha haddana e waa kaa zuula shaygaan aada naf ahaantiisi asigu ma rabtid soo ma laakiin maxaa ku rabtaa laagaa ku rabtaa bura soo qaaday bariisa soo qaaday baasi soo qaaday saliida soo qaaday waxaas dhan adeeg ma cunaysa ma rabta waxaas dhan ma rabto kuwaan ma rabto adi maxaad rabtaa lacagta ku jirto ad ayaa ka rabta lacagaa bixinaysa waxaana soo urursanaya waa keenay waa is dhaafsinaysa haddana ma rabto intay ku yaalaan soo maha sidaas waay card wa sumiya bidaalika kaasoo cardiga lagu magaabay liannahu ka ardigaasi laa yastaqiru ma sugnaanayo bal yacridu waa soo bambaxaya uma yazuulu waa zuula waa taga waay maxaa yeelay faina taajira ninka ganacsiga ah gedgediyaha laa yuriidu ma doonayo haadihi tan asilcata badcadan ah ma doonayo bicayniha ceynteeda ma doonayo na- naf ahaanteeda ma rabo isaga soo ma ma rabo laakiin wuxuu ku rabaa lacagteeda u rabaa wa inamaa in kale ma ahanin yuriidu wuxuu doonayaa ninka taja- taajirka ah ee ribxahaa riba silcati way badcadii faa'iidadeedu rabaa min annaqdayni ah labadii lacagood labadii naguudood oo alfida oo dahab adahab walfida intaasuu rabaa isaga haddii intaasi waddankaan oolin e waxay markaas lacagta kala rabaa meeshaasi dollar iyo shilin soomaaliya waxaasa rabaa isaga ma rabo waxaas dhan iyadan marka saas waay tan uga caamsan taas way marka xoolihii o dhan lacagtii dhan meeshana galaysa marka zake malaha marki la yihahdo marka maxaa yaas masaakiinta agee wax looga keenayo boy والزكاة الزكاة واجبة واي- مد واجبيس فيه في العرض عرض قد هديس واجبيس بمعنى عروض التجارية واي لعموم قول الله هذا الكيس أو أم كيس أدول الله تعالى سرايا وفي أموالهم حوله هذه لحظة وها هذا حقا حق واي حق أصول للسائل كي وح ويدي سنة والسقنا ذي والمحروم كله جي أو وح بان قبن دتكن وح ويدي سنين واي سائل وقت ميت كدتك وح ويدي سنة وح وح باهن هاي السيد هاي محروم كنا وباهن هاي لكن وح دتكن ويديستو xaqa ku leeyihiin dadkaas iyo wa qowli ilahi hadalkiisa umuumkiisa u dar ila tacaala sareeya yaa ayuha hooyaya aladiina qoladii aamanuu iimaanka laga helay anfiquu bixiya min dayibaati maa kii dhiibayaalkiisa aggiisii kasabtum aada shaqaysateen oo kasabteen oo waa kasab idan kan ganacsi waa kasabka anugu xalaalnimo badan oo kii nebiga ku sheegay soo maa saas haddii ah xaaraanta laska ilaalo albaycu mabruur haddii noqdo soo maa albaycu lmabruur waay waxaa ka xalaalnimo badan ma laha waana baraka badan yahay bacel ee ganacsiga iyo waliqowlihi nabiga hadalkiisa ah u daliila sala allahu alayh waala alihi wasalam limucaad ibni jabalin u dhahay radia allahu canhu aclim u sheeg hum dadka bar ana allaha alle iftarala inuu ku farad yeelay calayhim dushooda sadaqatan waaye sadaqo fii amwaalihim xoolahooda dhexdoodii aha ku farad yeelay sadaqa tuukhadu la qaadayo min aqniyaa'ihim kuwoodii maalqabeenka xaggooda laga qaadayo faturaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim waaye he min aqniyaa'ihim nin ganacsi aad faqiir miya mase qani waay ha shaka kuma jiro qani waay waaba ganacsi waybe min aqniyaa'ihim ma soo gala marka isaga laga qaadayo oo faturaddu calaa fuqaraa'ihim dadkan labadaas le way ima an yakuuna faqiiran wa ima an yakuuna qaniyan labadaas le way wax ku jiro haddii qani yahay waa soo galaa haddii faqiir yahin wax la iski wax la siinayo labadaas walaa shaka waa waa kaas shaka kuma jiro ana curuuda tijaarati ganacsiga bad- badacadiisii maalun maal unu yahay shak maal miya mas maal maha maal waa shaka kuma jirto wa shuruudu wujuubi zakaati zakada waajibnimadeeda shuruudadeeda fiihaa fii curuudi tijaarati ku waajibayso kow shuruud ay leedahay wa shuruudu wujuubi zakaati zakadii waajibnimada shuruudadeeda fiiha fii curuud tijaarati ku waajibayso he haadaa maxaluhu maxaluhaa kan booskeedii waay haadaa maxaluhaa kan booskeedii waay heye ko an yamlika waa inuu milkiyo qofkii haa badcadee bificlihi ficilkiisi ku milkiyo bificlihi ficilkiisi inuu ku milkiyo waay sida ficilkiis maa laga wadaa sida ka shiraay waay waa inuu soo iibsaday wa qabuuli lhadiyati iyo hadii aqbaritaankeeda hee mid ku milkay inuu ahaado waa waxba loosoo hadiidey waa qaatay isagana saasa ku milkiya sidaas oo kale waay shardi waayo idan horta inuu milkiyo maaligiisa bificlihi ku ficilkiisii ka shira iyo wa qabuuli lhadiyati labadaasi mid ka mid ah inuu ku milkiyo waay falaa yadkhulu ma soo galayo fii dalika milkigaasi alirhu dhaxalkii ma soo galayo iyo wa naxwihu naxwihu naxwu lirhi dhaxalka wixii lamidkaa ma soo galayaan wixii ninkan hadda hee dhaxal ku soo galay ma soo galayaan zake laguma laha ilaahe asaga milkigiis kusoo guuro oo nisaab laba iyo toban bilood markaasi markaasuu bilaabayaa mimaa kii ayaa dukhulu soo galay qahran waay wa naxwihi wa naxwihu oo mimaa kii ayaa dukhulu soo galay qahranna si qasabaa kusoo galay wixii dhaxal kugu soo galay qasab maya kugu soo galaan mase ikhtiyaar qasab waay qasaba kugu soo galeen ma diidi karto dhaxalkaadi oo oo fadhintay howlo ka tagay howlahaasi qasabaa ku qaadanaysaa mana diidayso waa leedahay be waaya midaad wax soo kasabtayna ma aha mid qof hadiyaan kuu keenayna ma aha waa qasab qahri waay kaas laakiin zake laguma laha markaasi kugu soo wareegay ilaa aada dhahalayso dhahalkaasi haddana milkigaa markii soo galay ilaa laga gaaro xilligii kale labo an yamlika waa inuu milkiyo ha zakaa curuudu tijaarihi qofkii biniyati tijaarati markii milkiinayan waxaa shardi ah inuu u niyeysto inuu ku ganacsado waxaan markii soo iibsanayay maxaa u soo iibsaday muxuu ka rabaa inuu ku ganacsado markii la siinaayay muxuu u niyeystay inuu ku ganacsado sidaasi shardi saddexaad an tabluqa waa inay gaarto qiimatuha qiimatu curuudi tijaarati nisaaban waay nisaab inay gaarto waay wixii lagu siiyey ama adayga soo iibsatay waxaa shardi a markay markii zake bixinayso inay nisaab ay gaaraan haddii nisaab aan gaarin laguguma laha waxba ilaa wixii sadaqayst mooyaane bilidaafati iyadoo loo idaafaynayo ilaa shuruudi shuruudii xaggeeda shuruudii alkhamsati shanta ahayd ee shuruudii alkha asaabiqati soo hormartay fii awali zakaati zakada awalkeeda dhexda kusoo hormartay shuruuddaas maxaa waay imis waay shan kow alislaam alxuriya alxuriyatu saddex ya milku nisaabi taaman mustaqiran afar xawlaan alxawli ala almaal saddex miya masafar afartaas a iyo saddexdan ku dar maxay isku noqonayaan me way afar lagu daray saddex me way toddoba way intaas ku daro ku leeyahay faidaa xaala haddii soo wareegdo calayhaa calaa curuudi tijaarati korkeeda alxawlu sanad kusoo wareegdo quwimad waa la qiimaynayaa maxaa lagu qiimaynayaa biaxadi naqdayni labadii nuquudood midkood aldahabi aw alfida qofkii markii ganacsigii bilaabay oo nisaab haddii gaareen markii bilaaba ay nisaab gaarsiisnaayeen bishaas la fiirinayaa bisheedi markii la gaaro muxuu bixinayaa zakuu ka bixinayaa muxuu ku qiimaynayaa marka muxuu ku qiimaynayaa laba mid ka mid ah addaab ama awalfida labadaasiina masaakiinta yaa u dheefroon markii la fiirsho aan dhahnay fidada waay ayadaa dhow dahabka wixiisi waa qaali kor ay aadaya idan wuxuu ku qiimaynayaa fidadii fidadii markaasi wixii uu joogo garaamkeeda kilogaraamkeeda u fiirinayaa markaas haddii lacagtiisii soomaali keligeed ay tahayna wixii la gadaayo soomaali ahaan garaamkaasi lagu iibinayo fiirinayaa nisaabkii fidadii oo shan boqol sagaashan i shanka ah ayuu ku dhufunayaa hee lacagtiisii soomaali hadday tahay haddii dollara tahayna dollarkii intaas ku dhufunaa dolar hadday tahayna dolarkii ayaantas ku dhufto wixii soo baxo ayaa u qiimaynaya lacagtii marka ma gaartay intaas ha haye shan boqol iyo sagaashan iyo shan way gaartay lacagtaadii qiimaheeda intaas way gaartay zaka lagaa rabaa ma gaarin lagaama rabo sidaas ayaa ayuu marayaa saas waay faidaa balaqat waa kana markii uu gaarto alqiimatu qiimadii nisaaba nisaab qiimadii hee waxaad samaynaysaa shay kastoo aad dukaanka kuu yaalo ama duurka kuu yaalo kuu ji- joogo waa isku qiimaynaysaa xoolo ayaa ku ganacsanaysaa waxay jiraan baadida lagu hayaa ya wanana meeshahaas ku- lagugu hayaa adi. Ya. dibi iyo lo meelahaasi lagu haya maxaad rabtaa ganacsi ka rabtaa adi dhaqaale kale kama rabto laakin ganacsi kuu joogaan waa waa markii ee soo qaal qaal ay noqdaan inaad iibisid ka faa'idaysatid haddana umad kale iibinaysaa baadiya u diraysaa hadday qaalawaan haddana waa soo celinaysaa waa rogrogaysaa soo maha ganacsi waay wixii dukaanka yaalay aad rabto markii hore aad usoo iibisay haddana inti aad si- aa- mar kale aad si si iibiso ka faa'iidaysato dhan buugi waxaad u qaalinaysaa qalankaadii kolkolatirkaad ula baxaysaa shay kasta qiimihiisa marka fiirinaysa maxaa lagu qiimaynaya asaga noo sheegi doona marka shay kasta qiimihiisa kan qiimihiis maaga waa intee iibinaysaa intee lagada had maxaa lagada intaan kan intee kan kan kan kan kan kan kulligood lacagtii markii aad meeshaasi markii buuggii kugu soo ururtay ayaa marka ee nisaabkii u bandhigaysaa intee lacag badan hadday noqoto he dariiqadii aan soo marnay ayaa u maraysa wixii marka tuutaalayso oo buugii aad wixii la- meeshan badaceed ku jirtay oo dhan markii aad qiimayso wixii markii aad qortay ayaa tuutalaynaysaa kadib wixii soo baxo lacagtii intaasay noqotay ayaa waxaad u qiiminaysaa laadul afartan wixii soo baxo maxaa la yihahdaa rubul cishri kaasaa bixinaysaa ila fahm saas faidaa balaqat ilqiimatu nisaaban hadday gaarto wajaba waxaa waajibaya fiihaa curudidii dhexdeeda rubul cushria ku waajibaya rubul cushri cushrkii rubciisaa ku waajibaya rubul cushrin waxaa waay hal ka mid ah afartan waaye boqol hadday gaaraysana lacagta laba ibar ka mid ah boqol waay soo maa laba ibar ka mid ah boqol waay boqol afartan haddii loo qibsho qofkii maxuu helaa laba ibar soo maa sidaas laba ibar waay boqol eh, boqol rubul cushirkiis meeqa waay laba ibar waay laba ibar ka mid ah boqol waay soo maa afartankiina hal waay hal ka mid ah afartan waay saasa laga wadaa waaya mar walba waxaan dhahnay ama ha yaraato ama ha badnaato de lacagda waxaa loo qiibinayaa afartan loo qiibinaysa wixii soo baxo rubul cishrintaas oo bixi adi wareer ma laha walaa ictibaara ka soo qaad ma laha fiirin ma laha fi taqwiimi qiimaynta dhexdeeda limaa ki looma ictibaarinayo oo ishtaray ushturiyat lagu soo iibiyey huma bihi maaga alcuruudu badcada badcada wixii lagu soo iibiyey lama fiirinaayo iska ilaali haddaba maxaa la wadaa wixii lagu soo iibiyey intaad degan tahay xaggee ka soo iibsanaysaa badcadaadi hamar wixii hamarka uga soo iibisay lagaama rabo ee wixii adag adigi bishi markii ku la gaaray aad bixinaysa hadda aad iibinayso intaasaa xisaabinaysaa wixii hagga lama fiirinayo la ictibaarinayo meeshaan hadda xagga maa inta lacag faa'iida kugu jirta magtahay faa'iidadaas hal rabaa ku xisaabsanta meesha as leedahay waxaan markii aad iibinayso intan ka yar ma iibin karto ma iibinayo shaygan magaaladan hadda aad joogto maxaa la iibinaya sida qaalibka ah intaas intaasaa ku dhufunaysa adiga. intaasaa ku qiimanaysa shaygii waa ku yaala weli ma iibinin ogow intaas ka yar ma gadaysa shaygaane magaalada intaas ka yar lagama gadayo shaygan meesaasa ku qiimaynaysaa dhac kaasna saas kaasna saas kaas kulligiisa saas waay wixii markii hore lagu soo iibiyey lama fiirinayo wixii hadda aad iibinaysa la fiirina meesha markii bisha kugu waajibtay zakada markii aad bixinayso wixii la iibinayo la siin lahaay geedaas lagu iibsan lahaa walaa ictibaara fiirid ma laha fi taqwiimi qiimaynta limaakii lagu qiimay ushturiyad lagu soo iibiyey bihi magal curudu badacada lagu soo iibiyey lama fiirinayo maxaa yeelay lianna qiimata qiimata alcuruudi curudu badacada qiimadeeda takhtalifu way iskhilaafaysaa irtifaacan kor noqoshada iyo wa nusuulanba qaaliyoowada iyo raqiisada ee way kala duwan tahay wax lagu soo iibiyey lama fiirinayo maa وإنما إن كلمة أن العبرة فرض وهاي بقيمتها قيمة العروض عروض قيمة ذا وهي وقت تمام الحول ما عدا هي. مركي أحول كسنة كتام نقضي بشي واي بشان لده أيا كو قيمين يسويه اللي ابناي مو يعني وحي قصو يبسي إيه هم يبناي على قيابة شيء كان إن سنة هرتي سوق قضي أو كويا الودي رقيس كو سوق قضي من تحت سوق قضي قاري كو قضي كي هر لما فيرنا مركا ما رح فيرنا مركاس وحي اسوج اسوج وجوه الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض وفيه مسائل والله سبحانه وتعالى